duhur wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka dowrnimo ee raadiya haddala soon qodobada maanta ugu waaweynna waxaa ka mid ah
maxkamadda sare ee dalka oo maanta dhegaysatay dacwadda kursiga hoob siddeetan iyo lix uu kusoo baxay fahad yaasiin xaaji daahi
guddiga doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta bilaabaya diiwaangelinta iyo shahaysiinta musharaxiinta u tartamaya xilka guddoonka labada gole
u naxariistay abwaan bedel jaamac xirsi oo xalay la dila ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala degmada kaxda ee gobolkani banaadir
sheekh aadan madoobe oo ka mid ahaa musharaxiinta guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo shaaciyay inuu iska casiray xilka guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga himlo qaran
madaxweynayaasha maamulada puntland iyo koonfur galbeedna waxay kusoo wajahayihiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
bahda waxbarashada gobolka banaadir oo walaac ka muujiyey hanaanka wasaaradda waxbarashada soomaaliya u maamulayso waxbarashada gobolka banaadir
inteeda kalena akhbaaraadkaan idinkaga soo tebin doonana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra-iisi oo digni u diray israa'el
muhaajiriintii ugu badneyd oo soo gaaray xuduudda mareykanka iyo mexico
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duurnimo talaadaha taariikhda waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha afraad ee abril sanadku waa laba kun labaiyo labaatan cabdinaasir deefo ayaa soo saaray isla cabdinaasir iyo anigoo cabdirasaaq muuse axmed ayaa idiin warameena axmed jaaja ayaa isku kaain xiraya iminkana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
aynu ku bilownay saaxiibyaal maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta dhegeystay dacwadda kursiga hob sideetan iyo lix oo kusoo baxay taliyihii hore ee hadda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya niisa fahad yaasiin xaaji daahir haatanna ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa bilowday dhegeysiga dacwadda uu fahad yaasiin ka gudbiyey guddiga geenta doorashooyinka heer federaal ee fiid kadib markii ay waxukamajiran ay ku sheegeen natiijada kursigaas xildhibaannimo oo hore ugu guuleystay doorasho ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dooda maxkamadda oo markaa ah maanta ah afartii galabnimo ama xilli hore ee saaka bilaabata ayaa xafiiska qadiiqaan guud difaacaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxay ku doodayeen in maxkamaddu aanay xaq u lahayn qaadista dacwaddan maadaama heshiiskii toddobiiy tobanka setembar ay ku cadeed ee magacyada ama habraacyadaha lagu maamulayo doorashada laguna xalinayo haddii murun ay markaa ay ka yimaadaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya dhinaca kale qareenka u doodaya faad yaasiin xaaji daahir ayaa dhankiisa ku adkeysanayay in dooda xafiiska qareenka guud ee sharciyad ay dacwaddu ay ku horsaagto aanan lahayn saa daraadeedna ay maxkamaddu horey u wado qaadista kiiskan inkastoo dhageysiga ahaa dhinacyadu mid aada u sareysa islamarkaana ay dheereed doodaha ay iswadaarsanayeen haddana waxaa muuqatay in qareenka u doodaya faad yaasiin xaaji daahir uu maxkamadda kusoo bandhigay caddeemo muujinaya in waxa sharciyadda aysan u haysan guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid inay kursigaas ay horistaagaan sidoo hadaladiisa ay ka muuqatay dhinacyada kale ayaa dhankooda ku doodayay in guddiga uu xaq u leeyahay markii dooda ay soo idlaatay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed ayaa ku dhawaaqay in dacwadda ama markaa dhageysiga maxkamadda dhinacyadu ay xiran tahay islamarkaana go-aan qaraar laga soo saari doono siduu hadal ku dhigay baashi yuusuf axmed guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka
dhanka kalena ee guddiga doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa goordhow bilaabaya diiwaangelinta iyo shahaadasiinta murashaxiinta u tartameysa xilka guddoonka labada gole cali aadan axmed ayaa faahfaahinaya warkan
waxaa la filayaa in maanta si toosa loo bilaabo diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ee doonaya inay u tartamaan guddoonka sare ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya maanta oo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha afraad ee abriil ayaa lagu wadaa in xubnaha daneynaya guddoonka iyo labada ku-xigeen ay isdiiwaangeliyaan maadaama jadwalka shalay ay soo saareen guddiga qabanqaabada doorashada labada gole ay sheegeen sagaal iyo tobanka bisha oo maanta ay markaasi bilaabanayso diiwaangelintu sidoo kale aqalka sare ayaa si toosa u bilaabmaya diiwaangelinta musharaxiinta doonaya inay markaasi isu soo taagaan qabashada xilka guddoomiyaha aqalka sare qoraal kasoo baxay xalay aqalka sare ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ayaa lagu sheegay in maanta ay bilaabanayso diiwaangelinta ayna furan tahay ciddii dooneynaysa inay markaasi u tartanto inay soo diiwaangeliso sagaal iyo tobanka ama sagaal iyo tobanka abriil labada kun iyo labaa- labaiyo labaatanka guddiga doorashada guddoonka golaha ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu bilaabayaa diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka guddoonka aqalka sare ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay oo markaasi aqalka sare
maasanid cali aadan dhinaca kalena saaxiibayaal haddii aanu kusii socno arrimaha ku saabsan waxaa maanta ah shahaadada markaas xildhibaannimo ee markaa ama shahaadada guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee qaatay sheekh aadan madoobe oo ka mid ah musharaxiinta guddoomiyaha aqal oo ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya dhinaca kale wuxuu sheeciyay inuu iska casilay xilka guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga himlo qaran oo halkaas hayay sheekh aadan madoobe oo shir jarayd qabtay ayaa arrintaas faahfaahiyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم marka koowaad mahad kulligeeda alle subxaana wa tacaala bay u sugnaatay oo noo suurtageliyey maanta inaan doorasho qabsoono aan maaragtay xeer aan rajo naga galo inaan tartamno alle subxaana wa tacaala noo sahlay baan ugu mahadcelinayaa waxaan kalen u mahadcelinayaa qof kasto gacan ka geystay qabsoomidda doorashadan dadaal ku bixiyay waan u mahadcelinayaa intaas kadib shirkayga jaraa- shirkayga jaraa-id maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan caddeeyo oo aan u caddeeyo ummadda soomaaliyeed siduu qabo qodobka eh, dastuurka qaranka ee kumeelgaarka ah qodobkiisa lixdan iyo shanaad farqidiisa saddexaad oona farayso qof kasto u tartamahayo guddoonka golaha shacbiga mase guud ahaan baarlamaanka soomaaliyeed inuu iska casilo xilkii uu- xil uu- xil kasta uu u haayay xisbi siyaasadeed sidaa daraaddeed waxaan u caddaynayaa ummadda soomaaliyeed inaan iska casilay xilkii aan ka haayay xisbiga himilo qaran taas oo aan fulinayo u hoggaansamahayo siduuna farayo dastuurkeenii isla markaasna hadduu ilaahay igu makaniyo igu guuleeyo aan noqon doono oday soomaaliyeed oo u saman dhammaan garabada siyaasadeed ee soomaaliya cadaalad iyo sanaan aan ku maamuli doono siyaasad xisbi u gaaraan aan meesha la tagi doonin intaasaan rabay inaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyo aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu
dhanka kale allah u naxariistay abwaan bedel jaamac xirsi oo koox hubeysan ay ku dileen degmada kaxda gobolkani banaadir ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala isla degmadaasi wariyaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa eegaya abwaan bedel jaamac xirsi oo xalay lagu dilay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaallo degmadaas allah u naxariistee marxuum bedel jaamac xirsi waxa uu ahaa haldoor abwaan iyo nabadoon bulshada ka wacyigelin jiray aafooyinka laga dhexlo qabyaaladda kala tagga tahriibta colaadaha isagoona dadka ku buraarujin jiray midnimada daljacayl wadaniyadda iyo taageerada dowladnimada wuxuuna abwaanka ahaa aftahan aan afkaartiisa la gamban wuxuuna warbaahinta la ahaa saaxiib mar kastana uu ka hadli jiray hadba wixii markaas taagan dadka ka qayb galay aaskiisa iyo salaada janaasada ayaa alle uga baryey marxuum bedel in uu alle hoygiisa ka yeelo jannatul fardowsa qabrigiisana u nuuriyo kulley saacaddiisa unbay kaga ekayd mana dhaafeen wakhtiga ayada ah laakiin nin aad u nasiib badan weeye Een, siddeed iyo tobankii beder ayay ku beeganta haddii xaggaa loo eego bir rabadlaan bay ahayd wuu soomanaa wuxuu ku afuray xabaddii ilaahay wuu u naxariistay aad inaa ilaa- inaa ilaahi wa inaa ilaahi raajicuun geeri xanuun badan baa nagu timid dhubdhaxaad yaa naga baxay haddaan nahay degmada kaxda Ka- aad baan ugu saxsaynayaa ehelkuu ka baxay iyo qaraawadii iyo soomaalida dhammaan intii taqaantayba inta aanu ka naqaano wuxuu ahaa addoon khayr badan oo ay dhabka hadal u bixiyeen dadku dee inuu khayr badnaana waxaad ku garanna saa'imna wuu ahaa rasuulkuna salawaatullaahi calayhi wasalaamu xadiid uu ilaahiisa ka sheegayo subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay sawmka abaalkiisa assawmu lii wa ana ajzii bih inuu ilaahay yidhi anaa iskale nin ruuxa saa'imkaa abaalka aan siinaya anigaa og anigaa ka abaal marinaya inuu yidhi maadaamuu dartay u soomanaa salaadiina wuu tukaday maqhribka oo wuu ka soo baxay inuu khayr badnaa sidaasaad ku garanaysaa khaatumada unbaana waxa ugu dambeeyaay ruuxa waa khaatumada marka khayrkaasaan ku ogeyn waxaan leenahay marka allah u naxariisto madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanye leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allahu naxariistee abwaan bedel jaamac xirsi oo maanta la aasay sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa ka tacsiyadeeyey geerida marxuumka waxayna dadka yaqaana ku sifeeyeen marxuum bedel jaamac xirsi inuu ahaa abwaan iyo nabadoon lagu yaqiinay samadoonnimo isagoona oo door lama ilaabaana ka qaadan jiray wacyigelinta bulshada nabadaynta iyo dowlad dhiska dalka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
weli waxaad degeysanaysaan warka duurnimo ee dalsan muqdisho soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftagareen iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa safar shaqo kusoo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka garoonka diyaaradaha aadan cadday magaalada muqdisho wafdiga madaxweynaha waxaa kusoo dhaweeyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada caasimadda ee dalka dhinaca kalena madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa dhankiisa saacadaha soo socda la filaya inuu soo gaaro magaalada muqdisho ee soomaaliya si uu halkan ugu bilaabo oliyeysa doorashada musharaxnimada xilka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saciid cabdulaahi deni ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka ugu sareeya dalka asigoo inta badan maamulkiisa xildhibaanada kasoo baxayn yihiin kuwaasi markaa ka amar qaata islamarkaana soo saarta uuna rajeynayo in codod uu ka helo
bahda waxbarashada gobolka banaadir ayaa walaac ka muujisay hanaanka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ee u maamuleyso waxbarashada gobolkani banaadir cabdiwaab cirguje ayaa eegaya qodob waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir muddo shan cishaa u socday bahda waxbarashada asaasiga oo ay soo agaasimeen midooda dugsiyada gobolka banaadir iyo midooda dalladaha waxbarashada soomaaliyeed waxaana baaq loogu diray wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxaana ka soo qayb galay inta badan maamulayaasha iskuullada gobolka banaadir madaxda jaamacadaha ururka macalimiinta qaranka hay-adaha cilmibaadhista iyo ururka bulshada rayidka ah mudan iyo marti sharaf kale waxaana kulankayba furay guddoomiyaha dugsiyada gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan waxaana uu ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay shirkan
dadkaas lasoo diraayo dhalinyaro yaryara waaye annagu waxaan rabnaa wax la kormeeraayo dadka wax kormeeraayo inay yihiin kaadiriintii aqoonta waayo aragnimo leh aqoon waxbarashana leh marka taana way ka maqan tahay meesha dhaliilaha ee culeysyada jiro ee lagu hayo bahda waxbarashaday ka mid tahay cagajugleyn iyo handalaad lagu hayo maamulayaasha maamulayaasha dugsiyada hadda oon hadlayno waxaa ka socda dugsiyada gobolka banaadir kormeer ciidan wato oo maamulayaashii caada jugleynayo warqad lagu sheegay qiimeyn oo runtii halbeegeeda aan ahayn mid ku qotoma baahida iyo tacliimta dalka oo soo kabanayso aan ka turjumanayn aan ka turjumayn ayaa maalmahan wareegeysay dugsiyada maamulayaashii way ka cudur daarteen maadaama waxaa ku qoran aysan halbeeg u noqon karin tacliin soo kabanayso
waxaase halkaasi ka hadlay guddoomiyaha midooda dalladaha soomaaliyeed maxamed macalin waxaana uu yidhi maantay waa maalin ay waxbarashadii isugu timid bahdii waxbarashadu isugu timid halkan kabacdi markii ay la kulantay culeysyo fara badan oo uga yimid meelo fara badan oo dowladda ka tirsan culays badan iyo dadaal badan iyo dagaal fara badan iyo kabacdi waxay garteen inay isku yimaadaan oo ay ka tashadaan bal waxbarashadu meesha ay ku socoto maantay sida loo maamulaayo sida loo toosinaayo sida loo dhammaystiraayo sanadka dhammaaday oo hadda gabagaba ah intaas bay isugu yimaadeen waxyaalihii ay ka cabanayeenna waxaa ka mid ah oo aan rabnaa maanta bulshada horteeda inaan ka sheegno ka cadeyno waxyaalihii cabdulqaadir guddoomiyaha midooda dugsiyadu uu halkan ka akriyey oo dhammaan aan wada qabno saan u dhannahay inay jiraan dhibaatooyinkaasi saacaddan hadda la joogana iskuuladii iyadoo hub la wato iskuuladii la handadaayo oo lagu dhex jiro qodobkaasi waa qodobkii ugu dambeeyay oo wasaaraddu ay qaado ama gobolku uu qaado arrintaasna bal haddii la qiimeeyo oo la yidhaahdo maanta tilaabada aada qaadaysaan cidda aada ku fulinaysaan maxaa ku darsateen maxaad ku leedihiin maxaad la qabateen maxaad ku beeriseen hal qofkuu sheegi kara male geestooda waxaa halkaasi ka hadlayay qaar ka mid a maamulayaasha dugsiyada gobolka banaadir iyo qaar ka mid a bahda waxbarashada oo kulankani kasoo qayb galay
sanadsiidkii waxaa ka dhiman bisha meeya ka dhiman ilaa iyo hadda lama haayo imtixaankii qaranka mar uu dhacayo maamulo sheegi karaa maanta ma jiro walwal waxaan lagu haystaa ad ogtiin iskoolada laysku kaashaday oo aada iyo aada u tabarta daran oo dhaqaalo waalidkaas daciifka ah oo maaragtay qaabka uu wax ku keenaya ilaahay ogyahay laga sugaayo
halka warkaasi duurimaad kala socotaan waa dalsan wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra-iisi ayaa cambaariyey in caadi laga dhigo xiriirka dalalka carabta iyo israel wuxuuna israel ugu digayay arrintaas ra-iisi ayaa xiriirka carabta iyo israel uu kusoo hadalqaaday xilli uu ka hadlayay dhowlatus military oo lagu qabtay caasimadda teheraan oo lagu xuseeyay maalinta ciidamada dalkaas isagoo israel digniin ujeedinaya ayaa waxa uu yidhi haddii israel ay dooneyso inay caadi ka dhigto xiriirka dalalka qaar markaas way og tahay in ficiladeeda ugu jar aysan annaga naga qarsoonin haddii ay qalad sameeyaan waxaa si toos ah weerar u weerari doonaa maamulka yuhuudda quwadda ah ciidamadeedana uma ogolaaneyso inay nabad ku joogaan ayuu yidhi madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra-iisi oo markaa digniin u direeyay dalka israel
guud ahaan warkii duur ah duurnimadan saaxiibayaal kala socoteen raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliyana waa inageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel